ciidamada ammaanka gobolka bari ee magaalada boosaaso ayaa habeennimadii xalay waxa ay howlgalkan ku soo ururiyeen siddeetan kabar oo ay noloshoodu ku tiirsanayd danyar ku ganacsan jirtay hareeraha waddada laamiga ah ee dhex marta magaalada boosaaso duqa degmada boosaaso cabdisalaam bashiir cabdisalaan oo warbaahinta kula hadlay gudaha garoonka kubadda cagta ee magaalada boosaaso oo ah halka lagu soo urursay kabaradan ayaa sheegay in howlgalkan ay ciidamadu ku soo urursheen siddeetan kabar waxaana uu ku sababeeyey in looga gol leeyahay bannaynta waddooyinka laamiga ah ee dhex mara magaalada boosaaso iyo in aysan dhicin in qof kasta oo magaalada soo gala uu ganacsi hore ka bilaabo isagoon isdiiwaangelin waxaa la soo ururiyey ilaa kabaro ama gaarigacanno hadba qof kasta uu yaqaano gaaraya ilaa siddeetan iyo dhowr gaarigacan muddo sannad ilaa laba sano ma waxaa la wada digniin ah inay dadweynuhu iskaga guuraan laamiyada in laamiyada la banneeyo haatan marka maadaama halkan la isugu keenay tallaabada ku xigta waxay noqon doontaa qof walba oo dadkan ka mida ganacsatada yaryarkaa goobahan ku ganacsanaya isteebka koowaad ee dawladda hoose samaynaysa waxa qof walba waa la diiwaan gelinayaa sida hadda halkayni ka muuqata magaciisa oo saddexan baa la qorayaa goobta uu ku ganacsanaya baa la qorayaa waxaa laga qaadayaa sawir baa laga qaadayaa waxaa laga qaadayaa gacmaha finger brinterkii baa laga qaadayaa kadibna waxa weye daataa loo samaynayaa waxa weye waxaan rajaynaynaa sidoo dhaqsaha badan inaannu meel u lokeedgarayno meeshaa qofka loo la geeyana inuu goobtaa qofka ku ganacsado waxaan rabnaa in laga guuro nidaamkii hore ahaa qof kabar wata oo magaalada iska soo gelaya oo ganacsi hore ka bilaabaya qaar ka mida dadkii iska lahaa hantida ay ciidamada ammaanku habeennimadii xalay u daabuleen garoonka kubadda cagta ee magaalada boosaaso ayaa v o a u sheegay in goobahoodii ganacsi ay ciidamadu ka qaadeen halkii ay ku ogaayeen iyagoo aan wax digniina la siin waxaanu nahay dadkii shacabkaa xalaytoo laga soo gurtay miisaskoodii intee reerood baa laga biili jiray waxaa saa loo daadinayo anigaa ka mid a dadka miisleyda wax digniinoo ah qabeyna ma jiro haddii la ii sheegana meesha waa ka qaadi lahaa saa sababto ah waddada digniintaan raaci lahaa anugu wax la ii soo sheegay iyo wax tilmaanoo la bixiyo midna ma jirto maalin geedi waxaa laiga qaadaa lix kunoo shilin haddii aa khalad sameeyena waa dembigeedaabaa laygu qaadaa maxaa cashuurta u qaadi weyda baa layidhahdaa miiska gaba in dhibaato horle buu cagaha la galaa marka ayagoo cashuur layga qaadayen haddina saa lai dhibaateeyo raalli kama noqon karno mana yeelayno waa farxiyo maxamuud qacale cali wax yaroo gaarigacana laamiwad meel boos la taagnaa meel adag buu iigu noogu wada jiray qofkii waxaanu alla kulannay waxaba yaraatee qadarin iyo qiimo ah oo nalogula kacay ma jirto haddii aanu cabashadii la geynana wax saa nalooma eegin in meesha dad maraya in dugaag marayo nalama kala eegin haddana hanjabaad iyo qoryana lagu taagtaagaaba naloogu sii daray waxaanu ka codsanaynaa duqa magaalada iyo baro saabka iyo caalamka iyo ummadda buntland waxaanu ka codsanaynaa in annaga in hoos naloo eego canshuur baa nalaga qaadaa waxaan ka biilaa lix ciyaal aan dhalay iyo kuwo agoon iyo rajaa oo ilaahay dartii aan u kaalmeeyo oo aan iskoolka ka bixiyo waxbarashada ka bixiyo aan radbil iyo anfeecigoodaba aan anugu aan anugu aan dabaano qaaday ilaahay weyna waacidka aan aan isu basha isu baxra isu baraxay ayaan ka biilaa maanta haddaan magaalada ku soo dayo iskoolkii laiga soo eriyo oo dugsiga laga soo eriyo dee magaaladan ku soo daynaya barrina wax kalay samaynayaan waa rag siddeed iyo toban jiro lix iyo toban jiro shan iyo toban jiro weeye aniga magacaygu xaasha xasan axmed weeye gaarigacnadii xalay baa lasoo guray haddii lasoo gurayna wax in maalinimo dadka loo yimaada dadkan dad masaakiina baa gaarigacnada iskale oo dumar iyo rag iskugu jira midda kale gaarigacnada lasoo guray waxay iskugu jireen xitaa kuwa gudaha laga soo qaaday baa jiran waddaba aan oolinba maxaa laga reebay marka kuwa gudaha yaalay kuwa waxaa jiray badan oo aan gudaha ku jiray ee la nooma sheegin haddii wax la qaadayna waxaa fiicneed annagoo joogno oo taagan in alaabteeda lasoo qaado maya nin kasta gaarigiisa waa yaqaanaa calaamad buu leeyahay nin kasta furiisiibuu haystaa lambarkii akoonka laakiin dhibaatay jirtaa waxay tahay markii la qaadaya mas-uuliyad daraa ka dhacday in gaarigacannadii layska qaada iyagoo furan dabeetana laba gaarigacanoo furan garhka la isku geliyey tiro badan oo ka mid ah ganacsatada danyarta ah ee ciidamadu ay habeennimadii xalay goobahooda ganacsi ay geeyeen garoonka kubadda cagta ee magaalada boosaaso ayaa dib loogu celiyey kadib markii la diiwaan geliyey dhinaca kale ciidamada ammaanka gobolka bari ayaa habeennimadii xalay waxa ay xaafadaha iyo waddooyinka magaalada boosaaso ay ka soo qaqabteen dad badan oo ay saldhigyada u taxaabeen laamaha ammaanku warbaahinta kalama aysan hadlin sababta dhabta ah ee dadkan loo qabtay hase ahaatee sarkaal ka tirsan ciidamada booliska gobolka bari oo magaciisa ka gaabsaday ayaa v o a u sheegay in dadkan ay uga shakiyeen ammaan darro qaar ka mid ahna la sii daayey kadib markii wax lagu waayey halka kuwo kalena uu sheegay in baaritaankoodu uu weli socdo faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso